الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tidhi in kaana rasuulu الlah inahu kaana wuxuu ahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam layadacu inuu ka tago alcamala wahuwa isagoo yuxibu jecel an yacmala inuu same an yacmala inuu ku camal fala bihi isaga khashyata an yacmala bihi baqa uu ka baqaayo awgii inay ku camal falaan annaasu dadku oo fa yufrada calayhim lagu faral yeelo wamaa sabaxa kuma sunnaysan rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam subxata duxaa sunnaha barqada ama salaatu duxa qatu weligii wa inii aniguna la usabixuhaa waan tukanayaa ay tihi caaisha radia allahu canha qala xadaثna cabdullahi bnu yuusuf qala akhbarana malik can ibni shihaabi can curwa bni zubayr can caaishaةa um اlmuuminiina radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama sallaa waa tukaday daata leylati habeen habeenada ka mida fi lmasjidi buu ku tukaday fasallaa waxaa tukaday bisalaatihi ay muqtadiina iyagoo ah kuwa ku dayanaya bisalaatihi naasun dad uma dabeetana sallaa waa tukaday min alqaabilati habeenkii habeenkaa ka dambeeyey fakahura annaasu dadkii waa fara bateen oo intii habeenkii hore ayay ka bateen uma ijtamacuu dabeetana waa isu soo urureen min alleylati athaalisa habeenkii saddexaad aw iraabica ilaa sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaameen masaajidku uu qaadi waayey tiradooda oo fara badnayd awgeed falam yakruj ma soo bixin ilayhim iyaga uma soo bixin rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam falamaa asbaxa markii uu waa beriistay qaala wuxuu yihi qad ra'aytu waan ogaa aladii arrinka sanactum aada samayseen walam yamnacnii imana diidin min alkhuruuji soo bixitaan ilaykum idinkaan idiin soo baxo ilaa annii khashiitu inaan ka baqay mooyaane an tufrada calaykum salaadan in laydinku faral yeelo wadaalika arrinkaasina fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayuu dhacay oo salaada markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la tukadeen waxay ahayd qiyaamu alleyl fii ramadaan marka xadiidu caaisha labadan xadiid ee caaisha bukhaari raximah allahu tacaala uu ka wariyey oo sanadkoodu uu isku mid yahay waxaa labada xadiidba ay ka waramayaan rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim camal uu jecel yahay in uu sameeyo oo uu ku camal falo inuu ka tegi jiray isagoo ka baqaayo dadka in lagu faral yeelo qadiyadda ku saabsan salaatu duxa insha allahu tacaala baabkeeda ayaynu ugu tegi doonaa markay leedahay caaisha maa sabaxa rasuulu llahi subxata duxaa waxay ka waramaysaa inta iyadu markaa ay aragtay oo guriga kuma tukan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa inii la usabixuhaana waxa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen caaisha waxay leedahay rasuulku wuxuu uga tegey salaatu duxaa baqa uu ka baqaayo dadka in lagu faral yeelo laakiin markii rasuulku uu dhintay oo arrintaasi meesha ay ka baxday waan iska tukanayaa bay tihi caaisha radia allahu canha waxaa kaloo dhici karta inay caaisha leedahay yani maa sabaxa rasuulu llaahi subxata duxaa qatu yani cindii wa inii la usabixuhaa aniguna waan tukanayaa sunnatu duxaa waayo yaanan arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo camalan u samaynaaya laakiin khabaran ama war ahaan ayay ku sugnaatay cinda caaisha radia allahu canha in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukan jiray salaatu duxa waxyaabaha taa tusinayana waxaa ka mida markii caaisho la weydiiyey kamaa fii saxiixi muslim imise ayuu tukan jiray rasuulku salaata duxa waa tii tidhi kaana yusallii sittan wayaziidu maa shaaa allahu an yaziid lix buu tukan jiray inta ilaahay subxaana wa tacaala uu doonana waa ziyaadin jiray waxaa la isweydiin karaa xadiidkaa hore halkuu daliil uga yahay arrinta ku saabsan in rasuulku ummaddiisa uu ku booriyey calaa qiyaami alleyl waannawaafil min gayri iijaabi waxa uu daliil uga yahay wahuwa yuxibu an yacmala bihi oo arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa inuu sameeyo laa shaka in jacaylkiisa ay ka dhalanayso in ummaddiisana uu u sheego waayo khayr kastoo rasuulku uu ogaa ummaddiisa waa gaadhsiiyey haddii markaa aanay jiri lahayn baqaha uu ka baqday in lagu faral yeelo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka waa fari lahaa arrintaas waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay iyo xadiida ka dambeeyaaba in salaatu leyl markaa aanay faral ahayn waayo hadday marka horeba faral tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in jamaaco lagu tukado ugama tageen baqa uu ka baqday dadka in lagu faral yeelo laakiin marka hore inaanay sideeda faral u ahayn ayaa arrintaasi ay tusinaysaa oo daliil u tahay waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay shafaqatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam wara'fatuhu biummatih rasuulku ummaddiisa siduu ugu juraayey ee ugu naxariisanayey ee camalka markaa aanay qaadi karin uu uga juraayey walihaada baa waxaa ku timi riwaayaadka qaarkood qaalat wa kaana yuxibu maa khafa cala annaas waxaa rasuulku uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam in camalka markaa dadka u fudud ee dhibaato aanay ka soo gaadhahayn waxaa xadiidka laga qaadanaya xadiidka dambe laftiisana masaa-isha lafteeda waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatu leyl inaanay faral ahayn ilaa anii khashiitu an tufrada calaykum wadalika fii ramadaanana waxaa laga qaadanayaa in salaatu leyl fii ramadaana jamaaco lagu tukan karo haddii la idhaahdo soo kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex habeen markii jamaaco saxaabada uu ku tukiyey ama afar habeen soo kaa u soo bixi waayey isagoo arrintaa ku sabeeyey inuu ka baqday in ummaddiisa lagu faral yeelo oo faralkaana ay sidiisa uga soo bixi waayaan waxay leenahay maanic baa u diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam in salaatu ataraawiix ama qiyaamu leyl fii ramadaan in jamaaco lagu tukado arrin baa u diiday arrintaasoo ah alkhashyatu almadkuura baqaha rasuulku uu sheegay khashyata an yufrada calaykum arrintaana waa laga aamin noqday markii uu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku dhintay kadib wax la faral yeelayo iyo wax la waajibinayo iyo wax la naskhinayo ma jiro inqaaca alwaxyu sharaa'icdii axkaamtuna waxyiga ayay ku sugnaataa walihaada baa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim min gayri khilaafin beynahum iyagoon isku khilaafin ay salaada jamaaco ku tukadeen bacda wafaati nabiyi calayhi asalaatu wasalaam cumar ibnu khadaabna uu yihi nicma albidcatu haadihi isagoo markaa aan u jeedin inay tahay shay isagu uu bilaabay ama saxaabadu ee u jeeda shay markaa rasuulku uu sameeyey oo asal kule shareecada laakiin maanic awgii ama arrin diiday awgeed looga tegey arrintii markii meeshii ay ka baxdayna dib loo nooleeyey bidcada markaa uu sheegayo cumar bnu khadaab radia allahu canhu waa albidcatu lugawiya luqa ahaanna shayga markaa la bilaabay iyo shayga hore uu u jiray ee la cusboonaysiiyey labadaba bidco waa la yidhaahdaa laakiin bidca sharciya ma aha oo macnuhu uu yahay alixdaaثu fi اdiini min gayri daliil in diinta lagu soo daro waxaan ka mid ahayn iyadoo wax daliila aan loo haynin waxaa markaa ahlulcilmigu ay sheegaan qaaciido masalada xidhiidh la leh waxaana qaaciidada si fiican u tafatira sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaau siraati almustaqiim qaacidadaasoo ah shaygu haddii aanu jirin shayga cibaadada ahi bicahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam maca qiyaami muujibihi wa cadami almaanici minhu fahuwa bidcatun shaygaa cibaadada haddii waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan la samayn iyadoo sababtiisu ay jirtay waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax markaa maanica oo u diidanaa oo rasuula ka hor istaagayna aanu jirin shaygaa samayntiisu waxay noqonaysaa bidca wa kullu bidcatin dalaala haddiise shayga waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la sameeyey nacam laakiin maanicu uu diiday arrini ay diiday arrintaasi marka meesha ay ka baxdo shaygu waxa uu ku noqonayaa sharcinimadiisiibuu ku noqonayaa oo samayntiisa mar labaad la sameeyaa bidco noqon mayso waana sida saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay ka fahmeen axaadiisan oo maanicaasi markuu meesha ka baxay salaadii qiyaamu alleyl fii ramadaan jamaaca ayay ku tukadeen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxaa markaa la isweydiin karaa maxaa kalifay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ka baqdo in salaadan la faral yeelo iyada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay salaadaha faralkaahi in ay yihiin shan oo weliba aan la bedelahayn oo laa yubadalu alqowlu laday ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi oo taasina weliba ay tahay khabar akhbaarta ama wararkana naski aanu gelin ahlulcilmigu jawaabo markaa kala duwan bay masalada ka bixiyeen waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen salaatuleilku rasuulka calayhi salaatu wasalaam faral bay ku ahayd afcaasha markaa rasuulku cibaad ahaan uu u sameeyana ummadda waxaa waajib ku ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kaga daydaan haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogteeyo marka rasuulku soo bixitaankaa waxa uu uga tegey si aanay arrintani ummadda waajib ugu noqon oo hadduu joogtayn lahaa ummadda waajib bay ku noqon lahayd markaa si aanay ummadda waajib ugu noqon ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga tegey markaa taasina haddii ay sidaasi dhici lahayd oo intuu joogteeyo salaadan lagu faral yeeli lahaa waxa ay noqon lahayd arrin aan sharcigu waajibinteeda aanu bilaabin qofku isagu sabab uu u noqday inay waajib ku noqoto oo sida dee salaadaha nadarka qofku uu ku nadaraa waajib ay ugu noqonayaan ayay tanna waajib ugu noqon lahayd bay yidhaahdeen waana hadalka alkhaaabi raximah llahu tacaala uu ku jawaabay ahlucilmiga qaarkoodna waxay ha ilaahay salaada markii hore wuxuu faral yeelay iyadoo konton salaadood ah kadib ilaahay badankeedii ummadda waa ka daayey bishafaacati nabiyi calayhi salaatu wasalaam haddii ummaddu arrintii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka cafiyey ee rabbi subxaana wa tacaala uu hibeeyey ay iyagu ay ku noqdaan arrintaasi inay waajib markaa ku noqoto halkeedii ay ku noqoto ayaa ah wax dhici kara ta rasuulku uu ka baqdayna waa taas qofku isagu wax markaa aan lagu faral yeelin haddii uu isa saaro ama shay laga cafiyo oo loo ruqseeyo isagu uu isku ilzaamiyo inay waajib ku noqotaa laga yaabo sida waxa weeyaan reer banu israa'iilba rahbaaniyada waxa la idhaahdo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala aanu ku waajibin ay isu saareen haddana markii ay ka gaabiyeen iyada lafteedii ilaahay uu ku ceebeeyey famaa racawha xaqa ricaayatiha ilaahay subxaana watacaala uu yidhi marka in waddadaas oo kale ummaddiisu ay marto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka baqayay ba la yidhi calaa kulli xaal labadaa qowl gaar ahaanka hore waxay ku binaysan yihiin in salaatuleylku ay rasuulka waajib ku ahayd iyo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba in lagaga dayda ay waajib tahay labada qadiyadoodna midnaba layskuma waafaqsanaa salaatuleyl inay rasuulka waajib ku ahaydna layskuma waafaqsanaa in rasuulka wax walba lagaga daydaana waajib maaha sida saxiixa ah ee wixii calaa sabiili lwujuub uu sameeyeyna in calaa sabiili lwujuub loogaga daydo ayaa waajiba wixii calaa sabiili alistixbaab wanadbiya uu sameeyeyna sunna ahaan baa sunnay noqonaysaa in lagaga dayda ee waajib noqon mayso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidu اlisraa markuu ilaahay yihi khamsun huna khamsun wahuna khamsuun laa yubadalu اlqowlu ladaya waxaa markaa uu diiday uun nuqsaanta oo shan inaanay ka yaraanahayn unbuu xadiidkaasi diiday laakiin ziyaadada iyo in la kordhin karo xadiidkaasi ma diidin ahlucilmiga qaarkood waxaa waktigu wakti dee waxii socdayb ayuu ahaayo in la nasakho ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baqaayay xukunkaa hore ah salaadaha faralka inay shan u yihiin laakiin taasina sax ma aha waayo ilaahay wuxuui laa yubadalu lqowlu ladaya taasina waa khabar akhbaartana naskhi ma galo xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala aqwaashaasi marka uu soo raro wuxuu sheegayaa saddex jawaabood ilaahay inuu u furay waqad fataxa albaari bihalaaثati ajwibati ukhraa ilaahay saddex jawaabood oo kale ayuu ii furay buu odhanaya jawaabta koowaad ay tahay yaxtamil an yakuna almakhuufu iftiraada qiyaami اleyl bimacnaa jacli tahajudi fi lmasjidi jamacata sharطa fi sixati tanafuli bاlleyl waxa rasuulku waxaa dhici karta waxa rasuulku uu ka baqday inaan ahayn in salaadan la faral yeelo laakiin waxa uu ka baqday ay tahay in jamaaca ku tukashada salaadan sunnaha ah sixadeeda shardi looga dhigo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan dee ha tukanina si aan laydinku faral yeelin ee waxa uu markaa diiday uun inay jamaaco ku tukadaan si aan loogu faral yeelin marka waxa uu ka baqday in ummadda lagu faral yeelo waa salaatuleylka in jamaaco lagu tukado ee salaatuleylka lafteeda wax weeyaan ma aha oo bimacnaa la yidhaahdo ciddii salaatuleyl tukanaysa waxa waajib ku ah iyadoo salaatuleylku aanay waajib ahayn laakiin hadday tukanayan waxa waajib ku ah inay jamca waxa weeyaan ay ku tukadaan waxaana taa ayidaaya ama tilmaamaya buu yihi xadiidka zayd bnu haabit rasuulku xataa khashiitu an yuktaba calaykum walow kutiba calaykum maa qumtum bihi fasalluu ayuha annaas fii buyuutikum waxaan ka baqday in laydinku faral yeelo yacnaa salaatuleylka jamac ku tukashada haddii laydinku faral yeelana kamaydaan soo kamaydaan soo baxdeen fasalluu ayuha annaasu fii buyuutikum dadow guryihiina ku tukada buui rasuulku marka haddee inay salaadan tukadaan ma diidine inay jamac ku tukadaan unbuu diiday marka waxa uu leeyahy in laydinku faral yeelaan ka baqday waa jamaaca ku tukashada ee salaada lafteeda ma aha qowl waa kaas nacam qowlka kale ama jawaabta kale waa in la yidhaahdo waxa uu ka baqday in lagu faral yeelo salaatuleylka lafteeda laakiin cala alkifaaya laa cala alacyaan oo fardu kifaayo laga dhigo ay waajibtay dadka qaarkood inay tukadaan laakiin qof walba aan lagu faral yeelin marka haddii la idhahdo dee salaatuleylku waa fardu kifaayana xadiidkii tilmaamayey salaadaha fardulcaynkii inay shan u yihiin dee isma diidayaan oo salaado kaloo fardulkifaayiba dee waa jiraan sida salaat aljanaaza oo kale iyo salaat اlciid ahlucilmiga qaarkood sida ay ku tegeen jawaabta saddexaadna waa in la yidhaahdo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baqday waa in lagu faral yeelo qiyaama ramadaana khaasatan salaatuleylka la tukado bisha ramadaan dhexdeeda inay arrintani ramadaan dhacdayna dee xadiidkay ku caddahay oo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim markan saxaabada ugu soo bixi waaya inay ramadaan ahayd waata sheegtay caaisha wadalika fii ramadaana marka haddii ramadaan gaar ahaan lagu qaadana xadiidkii tilmaamayey salaadaha faralkii inay shan yihiin dee isagu wuxuu ku saabsanaa fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin kasta salaadaha faralka ee salaad sanadkii mar waajibaysa ama sabab leh dee xadiidkaasi kama hadlahayn oo haddii sidaa lagu fasirana isma diidayaan jawaabahanta u horeysa ay xoog badan buu leeyahy xaafidku waa in la yidhaha waxa rasuulku uu ka baqday in ummadda lagu faral yeelo maba aha salaada lafteeda ee waa salaada jamac in lagu tukado in lagu faral yeelaabuu ka baqday waana sida xadiidka daahirkiisu uu tusinayo walihaada buu yihi wa aqwى hadihi اlأjwiba aلثalaaثa fii nadari alأwal wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bالsawaab waxaa xadiidka markaa ka mida fawaa'idda ku jirta jawaazu alfiraari min qadar illaahi ilaa qadar illaah inay bannaanta ilaahay qadarkiisa in laga yaaco oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa loo cararo oo labadu waa biqadar illah ilaahay inuu faral yeelo iyo inaanu faral yeelin waxaa laga qaadanayaa sidaas oo kale qofka kabiirkaa ama lagu daydaa khayrkii lagu yaqaanay wax khilaafsan haddii uu sameeyo inuu dadka u sheego cudurdaarkiisa iyo arrintaa markaa xukunkeeda iyo xikmadda ku jirta waxaa kaloo laga qaadanaya ma kana nabiyu salى اllahu alayh wasalam min azahaadati fi dunya waاliktifaa bima qala minha rasuulku adduunyada sida uu uga zaahiday oo waxeeda aan aakhiro waxba aan ka tarahayn aanu isugu mashquulin jirin oo inteeda yar rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku kaaftoomi jiray taana waxaa laga qaadanaya waxaa xadiidka ku timi manaa riwaayadkiisa qaarkii waxaa ku timi qaarkood in rasuulku uu lahaa caw uu goglado marka uu seexanayo marka uu tukanayana uu ka dhigto xayndaab uu dhexdeeda uu ku tukado oo ujeeddada uu ka lahaana ay tahay si aan nadarkiisa iyo aragtidiisu aanay wax kale ugu mashquulin oo khushuucdiisu waxa weeyaan ay u ziyaado ay u korodho isla markaana riyaaga qalbiga ku soo duuli karta mid uga fog uu noqdo mid ka fog uu noqdo maadaama cibaadadii uu kula gooni noqday meel aanay cidina arkahayn oo isaga markaa u dayran marka nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam cawdaa yar buu gogo lahaa oo marna uu goglanaayey marna uu ka dhisanayey qol waxa weeyaan uu ku dhex tukado hadday adduunya qiimo leedahayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa kama ahaadeen waxaa laga qaadanayaa shafaqatu nabiy calaa ummatihi wara'fatu bihim wa fiihi tarku bacdi almasaalix likhawfi almafsada waxaa laga qaadanaya masaalixda qaarkood in laga tago haddii laga baqdo mafsado ka weyne inay ka dhalato oo imika in salaatuleylka lagu tukado jamaaco dee waa maslaxo laakiin sababta rasuulku uga tegey waxay tahay baqa uu ka baqday inay mafsada ka dhalata mafsadadaasoo ah in la faral yeelo jamaaca ku tukashada deetana dadku ay ka soo bixi waayaan haddii laba maslaxa markaa ay tacaarudaan oo iska hor yimaadaan oo labadaba aan la wada samayn karin ee ay noqoto midna in la sameeyo midna in laga tago waxayn labada maslaxood ta sii muhiimsane sii weyn ayaa la horeysiinaya waxaa xadiidka laga faa'idaystay jawaasu الاktidaa biman lam yanwi اlimaam xadiiث ibn cabaas cindamaa baata fii beyti maymunana hore ayaynu masaladaa uga faa'iidaysanay inay bannaan tahay qof aan niyoon inuu imaam noqdo in salaada lagu xidho oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam salaadan markuu gelaayey dee kelidii baa iska tukanayey saxaabaduna markaa waa ku xidheen xadiiث ibn cabaasna saas oo kale ayuu ahaa waxaa laga qaadanaya saas oo kale nawaafishu inaanay lahayn aadaan iyo iqaamo toona xataa haddii jamaaco waxa weeyaan lagu tukanayo baabu qiyaami الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka kicitaankiisii buu baab yahay alleyla habeenkii uu kacayo macnaa lisalaati uu kacayo wa qaalat caaishatu waxay tidhi radia allahu canha kaana wuxuu ahaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yaquumu mid u kacay lisalaati leyl xataa tafaara xataa tatafadara ilaa ay dildilaacdo qadamaahu labadiisa lugood wاlfutuuruna ashuquuqu weeyi waa dildilaacyada infataratna macnaheedu waa inshaqat qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana miscar can ziyaad waa ibn cilaaqa qaala samictu اlmugiira radia allahu canhu yaquul in kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxaa la yaquumu inuu salaatuleyl u kaco aw liyusalii inuu tukado xataa tarima ilaa ay bararto qadamaahu labadiisa lugood labadiisa markaa gomadood aw saaqaahu ama labadiisa dhudhu fayuqaalu lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lagu odhan jiray markaa cidda ku odhan jirtay iyo waxaa lagu odhan jiray midnaba laguma sheegin riwaayadan laakiin riwaayada kale ayaa caddeeyey waxaa lagu odhan jiray faqiila lahu غfr اllahu laka ma tqdma min dنbika wma taأhر wfي riwaayaةi abi cawaana faqiila lahu atتklfu hada wfي xadiiثi caaئiشha faqaalat lahu caaئiشha lima taصنcu hada ya rasuul الlah fqad غafr اllah laka fي xadiiثi abi hurayra faqiila lahu tfعl hada wqad jaءaka min اllahi an qad غafra laka marka rasuulka waxaa lagu yidhi ee halkan markaa aan la sheegin waa hadalka ah maxaad rasuulka ilaahay sidan isugu kalifaysaa iyadoo ilaahay subxaana watacaala dembigaagii hore iyo kii damba ka dambaba ee weli aan dhicin ba ilaahay uu ku dhaafay riwaayadka qaarkoodna waxay caddeeyeen cidda hadalkaa rasuulka ku tidhi inahayd caaisha radia allahu canha fayaquulu wuxuu odhanayay rasuulku afalaa akuunu cabda shakuura ee atruku qiyaama leyl ma qiyaamuleylka ayaan ka tagaa oo falaa akuunu dabeetana arrintaasi sababteed ma ahaanayo cabdan addoon shakuuran ay kasiira shukr ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan u mahadnaqa oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala ii dembi dhaafay dembi dhaafkaasi waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ay siiyey nicmadaana waxaa ka waajibaya inaan ilaahay u mahadnaqo subxaanahu wa tacaala marka arrintii makfirada bimacnaa mahadnaqeeda ahayd oo ah qiyaamu leyl sidaan uga tagaa haddaan qiyaamu leylka aan ka tago waxay arrintaasi sabab u noqonaysaa inaanan noqon addoon ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan u mahadnaqa waxaa xadiidka laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofku in cibaadaadka uu naftiisa ku kalifo ha kuba adkaadaanbe walow jirkiisa dhibaataba ha u geysata arrintaasi siduu leeya ibnu baطaal fi hada alxadiidi akdu اlinsaani calى nafsihi bishidati fi اlcibaada wain adara dalika bibadanihi liannahu salى اllahu عalيه wasalam ida facala dalika maca cilmi bima sabaqa lahu fakayfa biman lam yaclam bidalika fadla can man lam ya'man anahu istaxaqa الnaar haddii rasuulki ilaahay sidaasi uu yeelay isagoo og waxa waxa weyaan u horu maray oo hadda inaanu naar gelayna janno uu gelayo iyadoo ilaahay dembigiisa u dhaafay qofkaan arrintaas aan ogeyn iska dhaaf inuu ogaado eh aan naftiisa naar aan uga aaminahayn oo naar inuu mutaystiyo in kale aan war ka haynin macnaa waa min baabi alawlaa inuu cibaadada naftiisa sidaasi uu ugu qaado walow mashaqaha kala kulanto walow jirkiisa dhibaataba ha gaadho sidaa rasuulkaba calayhi salatu wasalaam laguhu ay u barareen barar dabadiina waxa weeyaan ay dilaaceen riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray barar riwaayaadka qaarkoodna dilaac labadaas inay isna diidayaan oo barar dabadi ayaa dilaacu uu yimi laakiin arrintaa waxaa daabid u ah ama qaacido u ah kalifitaanka nafta cibaadaadka lagu kalifaayo anlaa yufdiya dalika ila almalaal walinqiطaac can alcibaada waa inaanay arrintaasi qofka gaadhsiin ahayn in cibaadadii naftiisu ay ka soo istaagto oo ay ka go'do macnaa culayska aad isa saarayse xagga cibaadaadkaahi waa shay mashruuca inaad nafta ku sabirsiisana la rabo ilaa goorma ayuu mashruuc noqonayaa inta aanu ku gaadhsiin heer naftaadu cibaadadii ay ka soo istaagto oo ay dhibsato oo ay ka go'do rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi calaykum min alcamali maa tutiiquun faina allaha laa yamalu xataa tamalu camalka intaad awoodaan kala kaale ilaahay subxaanaه wa tacaala malal ku dhici maayo macnihiisu yahay shaygii oo awood u leeyahay inuu ka tago manaa karaahiyatan lahu dhici mayso ilaa idinka malal idinku dhaco oo cibaadadii naftiinu ay ka soo istaagto oo waxa weeyaan ay ka dido oo ay ku xasili weydo marka xadiidkaas ayaa qaacido u ah manaa ilaa qadarka ama ilaa waktiga qofku cibaadada naftiisa ku adag waxa weyaan uu la iman karo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dadka lama mid ahayn xaqiiqatan oo cibaadaadka markaa malal iyo daal kagama dhacahayn iyo kasoo istaag walow jasadkiisa dhib iyo culaysa ku ahaatee bal rasuulku waa ka yihi wajucilat quratu cayni fi salaa oba ku indha joogsanayaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa culimada qaarkood xadiidka u daliishadeen mashruuciyatu salaati lishukr ilaahay qofka marka nicmo uu siiyo mahadnaqa nicmada inuu ka dhigi karo inuu ilaahay salaad u tukado waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nicmada makfirada ilaahay uu siiyey shukrigeedii waxa uu ka dhigay macnaa salaata alleyl waxaa kaloo laga qaadanaya ana shukra yakunu bilcamal kama yakunu bilisaan shukrigu camal buu noqdaa oo ilaahay subxaana wa tacaala jawaarixda loogu mahadnaqaa sidaasoo kale bilisaanna carabkana ilaahay waa looga mahadnaqaa bilqowl bilqalbina waa looga mahadnaqaa oo qalbiga mahadnaqiisu wuxuu noqonayaa waxa weeyaan in istishcaar cadamata hadihi الnicma wa idaafatuha ilaa musdiha nicmada weynideeda qofku qalbiga inuu ka dareemo una idaafeeyo oo u tiiriyo allah subxaana wa tacaala siiyey waxaa shukru lisaanna uu noqonayaa cadamu juxuudiha wataxadufi biha inaanu nicmadaa dafirin bal waxa weeyaanu sheego inuu ilaahay nicmadaa siiyey sida ilahay uri waama binicmati rabbika faxadif shukru jawaarixna wuxuu noqonayaa in camal saalixa oo yurdi lmuncima allaha u nicmeeyey raalli gelinaaye addoonku uu sameeyo bacda tajadudi الnicma inuu shukru shukrigu bilcamal ku dhacana waa ka ilaahay qur-aan ku sheegay fii suurati saba icmaluu aala daawuuda shukraa shaqeeya baa la yidhi aala daawuud ee atbaaca daawuud shukran camalkaas oo ah waxa weeyaan shukri ama min ajli shukri camalkaa waxa weeyaan u sameeya waxaana afalaa akunu cabdan shakuura ay jawaab u tahay cidda u malaysay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam cibaadadan uu u samaynayo un khawfan min adunuub wa طalaba lilmakfirati wاraxma saxaabadu waxay u maleeyeen rasuulku cibaadadan uu sida nafta ugu dhibay inuu u samaynayo dembi uu ka baqanayo in lagu ciqaabo iyo raadin dembi dhaaf uu raadinayo markaa rasuulku wuxuu u kordhiyey asbaabta loo cibaadaysta inaanay taasoo qura aanay ahayn cibaadaadka asbaabta loola yimaado waxaa ka mid ah yanaa shukru llahi subxaana wa tacaala calaa nicamihi wa alaa'i in ilaahay looga mahadnaqo adoon dembiba aan isku ogeyn inaad cibaadadii la timaado shukran lilaahi ayaa mashruuca oo haddii lagu weydiiyo limaada tacbudu rabbaka rabbigaa maxaad u caabudaysa manaa ilaahay baa ayaa igu waajibiyey oo i faray intaas ayaa dad fara badan ay ugu joogtaan laakiin waa in jawaabtu ay noqoto ilaahay waxaan u caabudayaa subxaana wa tacaala maxabatan wa tacdiiman hada madhabu ahli sunna fi hadi masala waxaan ilaahay u caabudayaa weyneyn aan weyneynayo iyo jacayl ilaahay aan u qabo subxaana wa tacaala uma khawfa min ciqaabih wa ragbata fi hawaabih kadibna baqa aan karajo aan ka qaboon jecelahay ilaahay abaalmarintiisa iyo baqa aan ka baqaayo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa aan ka baqaayo shukri markaa cabdan shakuura shakuur waa kahiiru shukri weeyi waman kahura shukru ayaa shakuur la idhaahda waana yaryihin addoomaha sidaasi wa qaliilu min cibaadiya shakuur waa ka yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga qaadanayaa ma kana nabiyu calayhi min alijtihaadi fi lcibaada wاlkhashyati min rabbi sida rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu cibaadada ugu dadaalayey rabbigiina subxaanaه wa tacaala uu uga baqaayey qaala raximah اllah baabu man mid buu u baabiyey naama seexday cinda saxar waktu saxar seexday intaa waktu saxar hortii uu tukaday waktu saxarna seexday qala xadaثna عalي بn cabdالlah almadini qala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadaثna camr bnu dinar ana camr bna aws ayaa akhbarahu camr bna aws huwa taabiciyu kabiir abuhu aws ayaa صaxaabi ana cabdالlahi bna camr bn اlcaas radي allahu canhuma ayaa akhbara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala lah wuxuu ku yihi axabu salaati salaata loogu jeceliya ilى اllahi ilahay xaggiisa salaatu daawuuda weeyaan calayhi الsalaam salaadii nabiy llaahi daawuud wa axabu siyaam soomka loogu jeceliya ila llahina waa siyaamu daawuuda wa kaana wuxuu ahaa daawuud yanaamu mid seexda nisfa leyl habeenka kala barhkiisa hore ee shatra leyl alawal wa yaquumu waa kici jiray hulusahu yani habeenka saddex meelood oo meel wa yanaamu waa seexan jiray sudusahu lix marka loo qaybiyo meesha u dambaysa marka waktu saxar inuu seexan jiray bay noqonaysa wa yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wa yuftiru yowman maalinna waa furi jiray markaa qadiyadda soomku insha allahu tacaala way noo iman doontaa laakiin xagga salaada haddaynu ku horeyno masalada uu u baabaystay bukhaari raximah allahu tacaala xadiidku waa tilmaamayaa oo marka rasuulku yihi wa yanaamu sudusahu suduska uu seexan jiray nabiyullaahi daawuud waa sudus alakhiir waa habeenka lix meelood marka loo qaybiyo qeybta u dambaysa weeyaan waxaana taa tusinaya riwaayaadka qaarkood gaar ahaan riwaayatu ibni jurayd can camr ibni dinaar cinda muslim fi hada alxadiid waxaa ku timi tartiib wax tilmaamaya kaana yarqudu shatra leyl uma yaquumu hulutha leyl bacda shatrihi marka arrintani tartiibtaasay udhici jirtay oo nisfu leylka horuu seexan jiray hulukana waa kici jiray suduskana waa waa seexan jiray hurda ayuu ku noqon jiray waxaa kaloo xadiidkani daliil uu yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala acmaasha saalixa inuu jecel yahay oo rabbuna mawsuufu bisifati اmaxaba waxyaaba uu jeceliyana waxaa ka mid ah alacmaalu الصaalix wa fiihi ana almaxbuubaat lilah bacduha axabu ilayhi min bacdi waxyaaba ilaahay uu jecelyahay ama dad ha noqdaan ama acmaal ha noqdaan ama awqaat ama amkina isku wada darajo maaha bal laba shayoo ilaahay uu jecel yahay ayo haddana ilaahay subxana wa tacaala uu sii kala jecel yahay oo qofka aan sidan u tukan ilaahay salaadiisa waa jeceli tusaale ahaan dee tukada nisfu leyl alawal ama tukada waxa weeyaan huluthu leyl alakhiir ama suduskaa dambe tukada ilaahay salaadiisa waa jeceli laakiin sidan in loo tukada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kasii jecel yahay rabbuna subxana wa tacaala wa fiihi liqtidaa bilambiya waxaa laga qaadanaya ambiyada in lagu daydo ilaahina subxaana wa tacaala rasuulkeenna wuxuu ku yihi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadih kuwaasi waa kuwa ilaahay uu hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo qaala xadaanii cabdaan waa cabdillaahi bnu cuثmaan ibnu jabala abu cabdiraxmaan qaala akhbaranii abi can shucba can ashcad ibni abi shacsaa qaala samictu abi qaala samictu waan maqlay masruuqan oo qaala sa'altu caaishata radia allahu canha ayulcamali camalkeebaa kaana ha axaba ila anabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka xaggiisa mid loogu jeceliy qaalat waxay tidhi addaa'imu camalka la joogteeyo ee axabu alcamali ila anabiyi addaa'imu camalka loogu jeceliye rasuulka xaggiisa ee rasuulku ugu jeceliya waxaa camalka joogtada qultu waxaan ihi mataa kaana yaquum goorma ayuu kici jiray rasuul yani lisalaati leyl qaalat waxay tihi yaquumu waa kici jiray idaa samica markuu maqlo asaarika asaarikna waxaa uga jeedaa bimacna diig aladii yasiix waa diiga waxa weeyaan qaylinaya fii musnadi tayaalisina waxaa ku timi fii hada alxadiid asaariku addiig asarkhana waa asixatu shadiida waa qaylada aadka u daran weeyaan markaa goorma ayaa diigu wiciyaa caadatan waxaalcilmigu ay yidhahdaa diigku yasiixu cinda nisfi leyli haaliban inta faraha badan nisfu leylka marka la gaadho ayaa waxa weeyaan diigu uu qayliya amaba se uu dhawaaqaa waxaana taasi ay waafaqsanta xadiidka ibni cabaas ee uu tilmaamay rasuulku inuu tukan jiray nisfa leyl aw qablahu biqaliil aw bacdahu biqaliil manaa nisfuleylka wixii ka dambeeya ama in yar ka hor inuu rasuulku salaatuleyl u kici jiray bu cabdillahi ibni cabaasna radia allahu canhu uu sheegay marka maca waxa waa ay waafaqaysaa salaada rasuulku salaada nabiy llaahi daawuud oo nisfu leylka hore in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray oo marka nisfu leylkaasi uu dhammaado salaatuleylka uu u kici jiray ayaa xadiidkanina uu tilmaamaya قال xdثna محمد بن سلام qال أخبرna أبوالأxوص عن الأشcث qال إdا سمca الصاarka qاama waa kici jiro faصلىa waa tukan jiray rwaadan waxay faa'iideyneysaa wuxuu u kici jiray inaanay ahayn dikri un iyo qur'aan oo akriyo ee waxa u kici jiray salaaday ahayd إda samca الصاarka qاama faصلىa qال xadثna muسى بن إسmاعيل qال xadثna إبراhيم بن سعد بن إبراhيم بن عبدالرحمن بن cوف الزهري الqرشي qال ذkر أbي aabbahi ba wuxuu sheegay عن أbي سلمة isagoo ka warinaya عن cائiشha رaضي الlه عanهa qاaلت mا أlفاahu ay ma wajadahu rasuulka ma helin ama ma soo gaadhin السحru waktiga سxuurtu cindii agteeda kuma soo gaadhin إilaa naaئma isagoo hurda mooyaane tacni waxay ujeedaa النabiيa slى الlه عalيه وasلم marka xadiidkana wuxuu sariix ku yahay waktu saxar in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray ismana khilaafayaan xadiidkii hore inoo soo maray ee caaisha ay sheegtay radia allahu canhaa haddii waxa weeyaan ay soo jeedana inuu la sheekeysan jiray haddii kalena uu jiibsan jiray waayo xadiidkani wuxuu ka waramayaa sida haalibka ayuu ka waramaya oo taasina diidi maysa inuu wakhtiyada qaarkood waktu saxar uu soo jeedi jiray waxa weyan aanu seexan jirin marka markay leedahay waktiga suxuurtu rasuulka ma soo gaadhin ilaa isagoo hurdo mooyaane waxay u jeedaa salaatuleylkiisii rasuulku wuxuu dhamaystay qabla daalika intaa ka hor ayuu dhamaystay intaasi dabadeedna ama waktigaa suxuurta marka la gaadhana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa jiibsan jiray arrintanna markaa waxay leedahay fawaaid fawaaidda ay leedahay waxaa ka mida hurdada la seexdo habeenka qeybtiisa hore qofka waa uga waxtar badan tahay hurdada la seexdo qeybta dambe sida ibnulqayim tibi nabowiga uu ku sheego wakti yaroo habeenka qeybtiisa hore aad ka seexato ayaa ka qiimo badan saacado badan oo aada akhiruleylka aada seexato taasina waa mujarab weeyaan haddii markaa qofku uu seexdo habeenka qeybtiisa hore waxaa salaatuleylkii uu u kacayaa manaa binashaad isagoo firfircooni iyo soo jeed qalbi leh nacam kadalika arrintani fawaa'idda ay leedahay waxaa ka mida hada aqrabu ilى اlikhlaas wa abcadu can الriya ikhlaaska u dhowda riyaagana waa ka fogta oo qof intuu habeenkii qeybtiisa hore seexday qeybta dhexena tukaday qeybta dambena seexday marka uu soo toosay salaada subax uu yimaado dee qof hurdo ka soo kacay buu ekaanaya oo cidina markaa odhan mayso kanaa salaatuleyl waxa weeyaan tukaday markaa salaatuleylkiisi waa u qarsoonaanaysaa qarsoonaantaas ayaana markaa ikhlaaska u dhow bikhilaaf qofka waxa weyaan wakti ilaa wakti saxar tukanaayey inuu waxa weeyaan soo jeeday xalay way ka muuqanaysaa way ka mu in xalay uu soo jeeday waa ay ka muuqanaysaa taasina waxaa laga yaabaa naftiisa dee inay ku dhaliso riyaa iyo wax lamid oo ikhlaaskii meesha ay ka saarto ta kale arrintani waxay suurto gelinaysaa salaadii subax lafteedana inuu ku tukado iyada lafteedana si soo jeed uu ku jiro qalbi ahaan iyo jasad ahaanba marka salaada subax horteedna waxa weeyaan uu seexdo axaadiidta marka tilmaamaysa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktu saxar uu soo jeedi jiray iyo axaadiistanina isma diideyso waayo arrintani waajib maaha waa sida waxa weeyaan afdalka ahun haddii aad tiraahdo miyaan waxa weeyaan waktigii faadilka ahaa nuzuul ilaahi uu dhacaayo ilahay u laaman yasaluni fauciya miyaanu seegahayn qofka sida yala waxaan leenahay ma seegaayo oo qofka suduska habeenka u dambeeya seexdaa laa shaka inuu thuluthu leylkii waxa weeyaan ku jiray fii cibaada waktiga markaa faadilkaa uu waafaqay waxaa ka mid ah xadiidkan fawaa'idiisa alxasu cala almudaawama cala alcamali wain qalla in laynagu dhiirigeliya camalka inaynu joogtayno wala haba yaraadabe wa fiiha aliqtisaad fi lcibaada wa tarku tacamuq fiiha in cibaadada qofku in dhexo oo uu wadi karaayo uu la yimaado oo aan sababu noqonay cibaadadii naftiisu ay ay ka dido oo marka ay ka soo istaagto waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa in waktu saxar hortii in markaa la tukado oo waktu saxarna waxa weeyaan la seexdaa ay tahay sida ay sameeyeen ambiyaa ullah ka nabiy llaahi daawuud wa nabiyina maxamed caleyhi afdal asalaati watasliim baabu man mid buu baab yahay tasaxara suxuurtay oo falam yanam aan seexan xataa salla subx oo baabkii hore ayaa baabkani istifnaa oo kale uu yahay oo in waktiyada qaarkood inta salaatuleylkii la tukado waktu suxuurna layska soo jeedi karo lisabab ayaa xadii ayaa baabkan uu kaga warramaya bukhaari waxaana weliba taasi ay si gaara ukhusaysaa yanaa rabadaan markay tahay oo dee waktu saxar qofku inuu suxuurto uu baahan yahy oo intuu suxuuranayo markaa dee salaadii subax waktigeeda uu soo gaadhayo qala xadaثna yacquub ibn ibrahim adawraqi qala xadaثna rawx rawx ibn cibaada qala xadaثna saciid can qataada can anas bn maliki radi allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam wazayd bna haabit radi allahu canhu tasaxara waa suxuurteen falama faraga markii ay ka faaruqeen min saxuurihimaa qaama waa kacay nabiy llahi salى اllahu عalيh wasalam ilى salaati salaadii buu kacay oo salaadii subax fasalla waa tukaday qulnaa lianas anas waxaanu ku nidhi kam kaana imisa ayaa ahaa beyna faraaqihima markii ay ka faaruqeen min saxuurihima wa dukhuulihima iyo markii ay galeen fi salaa qaala kaqadri maa qadarkii oo kale ayaa u dhexeeyey yaqra'u akhriyo arajulu ninku khamsiina aaya konton aayadood markaa rasuulku waktu saxar inaanu seexan ayaa xadiidkani daliil u yahay oo markaa waktiga rabadaanta oo kale laga soo reebaya axaadiisa tilmaamaysa in waktu saxar hortii la tukado waktu saxarna markaa la seexdo salaada subaxun loo kaco qadiyadda ku saabsan suxuurta iyo axkaamteeda iyo dib udhigisteeda insha allah kitaabu siyam bay noogu iman wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalama tasliima kaiira intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana alxamdu لlh rb اlعaalamiin وslى اllه وsلم عlى نabyina mxamed mع تaxyaaتi إkhwanikm fي shabakaةi manhaji online